بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi araxmaan iraxiim wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysaayee ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a kataybal ikhbaariy ah oo baahisay muuqaal lagu soo bandhigayo weerarkii lagu beegsaday maleeshaadkii murtadiinta ee ku sugnaa deegaanka biicadde ee shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiinta oo maanta weerar qorshaysan oo askari lagu dilay ku qaaday maleeshiya murtadiin ah oo ku sugnaa tuulo dhacda duleedka degmada cadalle faahfaahinta howlgalkaasi barnaamijka ayaad ku maqli doontaan waaliga walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose oo ka hadlay duqaymihii siliibiyiinta itoobiya ka geysteen degmada awdheegle iyo deegaanka mubaarag xafilad lagu caleemasaarayey nabadoon ay dooratay mid ka mid a beelaha jiraerweyne oo ka dhacday degmada kamsuuma mas-uuliyiin iyo marti sharaf ka qayb galay iyo kelimaadkii laga jeediyey barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan maxaan ka naqaan fadliga qofka dhinta isaga oo muhaajir ah waa cinwaanka xalqada afariyo tobanaad taxanaheena duruus tarbawi ah qodobadaas ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan waxaad si toos ah inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha al andalus ee wilaayaadka islaamiga dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonnaa iyo qodobkiisa ugu horeeya kataybal ikhbaariyah ayaa baahisay muuqaal cusub oo lagu soo bandhigayo weerarkii lagu beegsaday maleeshaadkii murtadiinta ee ku sugnaa deegaanka biyicadde ee wilaayada shabeellada dhexe muuqaalkan ayaana la daawan karaa ku dhowaad lix daqiiqo
بشآمل الجنان بالسعود والحنان من يعش لله يروي من دماه في السنان أرضنا صارت يباب أرض salaamka iyo salaamu calaa rasuulillahi sala allahu alay wasalam ilaahay ayaa ku mahadsan xeeladii weyneed ee burintu degenaan jireen haddana ciidamada fidada ah ay deganaayeen ayaa soo gashay gacanta mujaahidiinta walaa xaalatana walaa quwatana allahu akbar allahu akbar الأعادي بالزناد منهم كل بنان ضاربا بالسيف عادي جهزوا لحدي فإني لا أبالي بالسواد من يعش لله يمضي باذلا كل العتاد بالشآمل الجنان للصعود والحنان من يعش لله
وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta waxay weerar ku qaadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa tuulada nuurgaab ee dhacdaduleedka degmada cadalle ee wilaayada shabeellada dhexe weerarkan ayaa lagu dilay saddex askari oo murtadiin ah oo cadowga ay meydadkooda uga carareen goobta dagaalka waxaana lagu dhaawacay saddex kale ciidamada mujaahidiintu waxay sidoo kale weerarkan ku soo furteen saddex qori oo a k afartan iyo toddobo iyo qori b k m ah oo ay wateen maleeshiyaadka ridada
خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan ayaa waraysi uu siiyey idaacadda islaamiga al furqaan waxa uu kaga waramay dagaalkii ay ciidamada mujaahidiintu kula wareegeen degmada awdheegle sidoo kale waxa uu sheikhu ka warbixiyey duqaymo ay saliibiyiinta xabashidu ka geysteen magaaladaasi iyo beeraha daarusalaam haddaba ku soo dhowaada waraysiga ay alfurqaan la yeelatay waaliga walaayada islaamiga ee shabeellada hoose bismillaahi raxmaan iraxiim waxaa inoo suura gashay inaan waraysanno waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheikh cabdisamed abu cabdiraxmaan kadib wixii ka dambeeyey dagaalkii awdheegle sheekh cabdisamed marka hore waxaan ku leenahay kusoo dhowow warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wcalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waan ku dhahay idaacadda alfurqaan marka hore waxaad faahfaahin in naga siisaa dagaalkii ka dhacay magaalada awdheegle bismi llahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbilcaalamiin sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam walaalow shan iyo tobankii ramadaan oo laba maalin lasoo dhaafay ayaa wuxuu ka dhacay dagaal degmada awdheegle gudaheeda meeshaas waxaa iskaga horyimi dad u dagaalamaya kelimatu laa ilaaha ila allah iyo kuwo kaloo kasoo horjeedo daaquud iyo riddo iyo gaalnimo u dagaalamaya meeshaas ku dagaalamay waa dagaalkaas ayaa ka dhacay meesha alxamdulilah saddex xere cadow kulahaayeen saddexda waxayan waa la xasmiyey ilahi subana watacaala waxayan walaalaha u fududay maxay tahay marka natiijada dagaalka gaar ahaan khasaaraha intee buu la egyahay walaalow jazaak allahu khayran haddee khasaaraha kulli dagaal hadduu dhaco khasaaraa imaanayo dhimasho dhaawac inta waa imaani laakiin inta hadda la hubiyey oo cadowga gaaray waa dhimasho soddon iyo kow ah dhaawacna waa soddon iyo lix waxaa kaloo jiro dhaawacyo oo duurka ku firxaday oo meelaha laga soo bixinay iyadana waa jiraan ma nala wadaagi kartaa tiradooda shalay galab mid baa laga soo helay duurka soo dhaawaca kuwo kalena waa la sheegaya duurka ka soo calacalay
way mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan aaggaas awdheegle iyo u qaabilisan waxay idinku eedeynayeen in xilli aroor ah oo bil ramadaan ah aada soo weerarteen ciidankooda maxaad uga jawaabaysaa
walaalow horta bil ramadaan haddii cadow ilaahi subxaana watacaala murtadiin ah ee u dagaalamaayo mogtahay diin gaalo dimuqraadiyad horkacaayo diinta ilaahi subana watacaala inay dunto u ordaayo inaa la dagaalamo wax maanicaya ma laha wax diidayna ma laha haddii cadowga ilaahi subana watacaala mogtahay deegaanka baabiyey ee diinta ilahi subana wataala kusoo duulay iyo cadowga maanta caratuurka u ah waa lala dagaalamaa bil ramadaan iyo keyrkeeda waa lala dagaalamaa haddee dagaaladii u weynaa ee islaamkaba ramadaan ay dhici jireen oo cadowga lala dagaalami jiray muslimiinta iyo gaalada cadowga waxaweyan way iskaga hormaan jireen bil ramadaan wax diidayana ma leh cadowgana marka maanta waa dee maanta wax ka waajibsan ma laha dadka in laga dulqaado oo mogtahay dhibkooda iyo fasaadkooda iyo diin la dagaalkooda in dadka laga horleexiyo maanta waxaweyan shay ka waajibsan ma leh bacda aliimaani billahi waayahay sawiro ay soo baahiyeen warbaahinta afkeena ku hadasha waxaa ka muuqanayay fariisimayaal hoos u dhisan oo ciidamada dowladda federaalku ay joogeen maxaad ugu tagteen halkaas
jazaak allahu khayr meeshaas kolley waa meesha gabaadka ay ka dhiganayeen oo ay deganaayeen oo xerooyinkooda gudahooda waa difaacyadii u qodnaa xabadda ay kaga gaban jireen meeshaas waxaa loogu tagay wax allaala wixii hub meesha yaalay oo ay haysteen meesha ay ugu carareen walaalaha mujaahidiintaana gacanta ku dhigay ilahi subana watacalan ugu mahadnaqaynaa meesha marka wax loogu tagay waa hubkii iyo agabkii meesha yaallay o dhan gacanta ayaa loogu dhigay meesha ay ugu carareen oo wixii hub ah ee yiilay meesha gebi ahaanba waad la wareegteen ha xerada wixii allaala wixii hub yaalay ilaahi subana watacaala mujaahidiinta ayuu gacantooda soo geliyey iyagana way ka carareen
yaa gacanta ku haya hadda awdheegle
jazaak allahu khayran awdheegle maanta waa xor ilahi subana watacalana ku mahadsan cadowgii mute muddo sanawaad ah haystay ummadda dhibaateyn jiray waa laga xoreeyey maanta si nadiif ah waxaa gacanta ku haya mujaahidiinta oo jooga magaalada ku sugan dadkana dee mogtahay waa meel goob dagaal ay noqotay xoogaa dadka way ka kala farxadeen laakiin dadka hadday soo noqonayaan si buuxdana hadda mujaahidiinta gacanta u hayso
awdheegle degmo ahaan maxay caan ku tahay jazaak allahu khayran horta sawir guud aan rabaa inaan ka bixiyo awdheegle ninkaan aqooni ninkii garanayaba awdheegle waxay ka tirsan tahay degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka shabeellada hoose waa degmo ka mid ah waana waxyaalaha caanka ee ku tahay waa dhul beerley ah waxay hodan ku tahay beero iyo mogta wax soo saar waxaana mara webiga shabeelle ayaa dhex mara webi magaalada caasimadda muqdisho ilaa lixdan kilomitr qiyaasta ayay u jirtaa dhinaca galbeed ayna ka jirtaa marka waa degmo noocaas ah waxay caanka ku tahay marka waa beerahaas iyo mogta wax soo saarka maadaama webiga uu maro ayay caan ku tahay waa degmo mogta muddana cadowga u haystay dadkana waxaa weyaan wax soo saarka iyo noloshoodina hoos u dhac badan ayaa ku yimi marka ilaahi subana watacaala ku mahadsan maanta ka dulqaaday ee xoreeyey cadowgaasna jebiyey ka argoostay dadkana waxaa leenahay insha allah taala si nadiif ah ku dhaqanka shariacada islaamka deegaanka lagu soo celin doonaa dadkana si nabad ah amni ay ku noolaan doonaan insha allahu tacaala ilahi subhana watacaala cadowgaas waxaweyaan ha isii raaciyo webiga ka waran ee magaalada hadda biyo ma wadaa
webiga hadda xoogaa biyo badan hadda ma laha oo xilli jiraal lagu jiraa hadda webiga laga shaqeynaya meelaha qaar oo qudniin iyo waxbaa ka socdo marka hadda biyi saas ee webiga ma laha waa tahay ee marka laga yimaado dagaalkii awdheegle ee aada warbixinta naga siisay waxaa jira inaannu tebinnay duqaymo ka dhacay magaalada iyo nawaaxigeeda dhankaaga ka mas-uul ahaan maxaa faahfaahin ah oo aad naga siin kartaa ee duqaymahaas kolley cadowga ilaahi subxana watacaala markuu culays dareemo ama dhib uu ku dhaco inta badan waxay ka argoostaan dadka muslimiinta ee shacabka ah uma abayeelaan waxaa dhacday duqeymo fara badan ayaa deegaanka ka dhacay oo dadka muslimiinta ee shacabka lagu beegsanayay dhimashada hadda ilaa haddana soo gaartay waa ilaa lix shuhada ah dad muslimiin oo shacab ah ayaa lagu beegsaday dhaawacana waa toddobo oo deegaankaas ka dhacday marka ilahi subxana watacaala dadkaasi waxa weyaan samir iimaan eheladooda allah ka siiyo dadkii shahiiday kuwa dhaawacana ilahi subxana wataala ha bogsiyo dadkaasi marka waa isku darka awdheegle wixii ka dhacay iyo daarusalaam miyaa haa isku darka waaye daarusalaam dadkii shacabka ahaa ee joogay iyo dadkii awdheegle ee loogu tagay ee guryahooda joogay waxaasoo dhanna waxa weyaan waa duqeymaha ay geysanayaan diyaaradaha cadowga iyo dadkaasi ku gaareen iyagoo guryahooda joogo ama qaarkood beerahooda degan arrintaas waxay ka marqaati kacaysaa kolleyba cadowga mogtahay inuusan u kala soconeyn dadka muslimiinta ah mar allaale markuu xanuun gaaro ama dhib uu soo gaaro dadka ay ka argoosanayaan waa dadka muslimiinta ah shabeelle hoosena dad shacab oo lagu laayo ama be- dad beerley ah oo meelaha lagu xasuuqo ama duqeemo dhagahooda maanta kuma cusbo dadka muslimiintana way ogyihiin ramadaanka ramadaanka ka horreeyey waa kolley waa ka warqabtaan dad masaakiin ah oo masaajid ku cibaadeysanaya tuulada la yidhaahdo baqdaad ayaa masaajidkooda igoo ku cibaadeysanaya lagu beegsaday maalmo ka hor dad beerahooda iska dhex joogo ayaa lagu beegsaday iyagana dad shacab ah ay ku shahiideen lama xisaabin karo cadowga inta waxaweyaan tacadi uu ka geystay gobolkaani dadka muslimiintana dee uma kala socono oo markasta waxaweyaan uu xanuun u gaaraba dadkaas ayaa waxaweyaan ku nafbaxaan oo wax dhaqan ay u leeyihiin waxaa intaa dheer ee duqeymihii shalay waxyaalaha ay geysteen waxaa ka mid ah guryo badan iyo hanti badanaa ku baaba'day ilaa iyo boqol guri meelahaasaa ku gubatay hanti badan oo dhex taallay guryahaasna waa ku baaba'een dadkii waxa weyaan dhibkaas uu soo gaaray iyo dhaawacaas iyo shuhadadana ilaahi subxana watacaala sama irmahan ka siiyo dadkii dhaawacna ilahi subxana wataala waxaan u weydiinayna inuu ilaahi bogsiiyo hantidii meesha ku baaba'dayna ilahi subxana wataala dadka samir imaha allah ka siiyo xaalku waa sidee jazaaka allah khayr xaaladda hadda magaalada way degan tahay wax culaysoo hadda ka jira malaha dadka waxaweyaan si caadi ayay mugtahay shaqooyinkoodii waxaweyaan usoo ceshteen gacanta mujaahidiinta ayaa ku haysa magaalada magaalada waa amni dadka muslimiinta waxaweyaan si tartiirtibi ay ugu soo lalaabanayaan marka jazaaka allahu khayr xaaladda haddana waa degan tahay culaysu hadda taagan ma jiraan alxamdulilah waayahay ugu dambeyntii sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose maxaad ku soo gebagabeynaysaa waraysiga jazaaka allahu khayran horta marka hore waxaan kusoo gabagabeyn lahaa ilaahi subxana watacaala nimcadaas iyo barwaaqadaas iyo guushaas muslimiinta u dhexalsiiyey ilaahi subxana wataala ugu mahadnaqayna awalan dadka muslimiintana ilaahi subxana wataala inay ugu mahadnaqayna waxaweeyaan ilaahi naga mudan yahay marka dhammaan ilaahi subxana wataala aan u tawaaducno oo ilaahi subxana wataala aan usu bihinbihinno dadkaas insha allah taala intaas waa dhihi lahaa waxaa kaloo xusid mudan iyadana maalmahan insha allah taala nasrigaas oo mugta meel kasta kasoo yeerayo oo ay ugu horreysa shabeelada dhexe mugtay nasrigii iyo guulihii ilahi subxana wataala uu dhexalsiiyena ilaahi subxana wataala iyagana waxaweeyaan waxaweyaan ha sugo wilaayadana insha allah taala ugu hambalyanaya guushaas ay gaartay ilahi subxana wataala waxaweyaan cimrigooda ha barakeeyo dadkana insha allahu tacaala ilahi subxana wataala waxaweyaan qulubtooda ha usoo dumo intaas insha allah taala waa dhihi lahaa waxaan kaloo dhihi lahaa cadowgan maanta mugta caratuurka u ah gaalada kabaqaadka u ah ee ku baaba'aya maalin kastaba mugtahay dana gaale ay wadaan iyo mabaadi' gaale iyagoo xaqiijinaya ku baaba'aya waxaan dhihi lahaa war diintiina usoo laabta usoo toobadkeena ilaahi subxana watacaala waxaweyaan ka baxa waxaa ku jirtaan ninkii mugta diintiisa usoo laabto maanta mujaahidiinta waxaweyaan hadaf uma ah xaqiiqatan waa aragteen dad badan waxaweyaan lasoo dhoweeyey oo soo dhibay iyo hubkooda loo lacagiyey insha allah intaasna ugu baaqi lahayn haddee ka dhagaadagaan dee insha allahu tacaala waxay kulley arki doonaan wixii ku dhacay walaalahooda iyaga la mid ahaa ama xerooyinkii ama kuwa gacanta soo galay way arki doonaan haddee intaasa insha allah taala ku quus qaataan marka jazaka allah khayr intaasaan dhihi lahaa waan u hambalyaynana wilaayada shabeellada dhex iyagana waa u hambalyaynana walaalahaas iyagana ilahi subhana wataala guusha gaarsiiyey mugtay bil ramadaan iyadoo ay tahay diinta ilahi subhana difaacayo waxaa leenahay dee sabra oo dulqaata waxaa leenahay gaalada la sabartama yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabituu wattaquu llaha lacalakum tuflixuun intaas ayaan dhihi lahaa
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markan iyo wilaayada jubbada hoose xaflad lagu caleemasaarayey nabadoon ay dooratay beesha mayaasa oo ka mid ah beelaha jariirweyne ayaa ka dhacday degmada kamsuuma beesha ayaana nabadoon u dooratay maxamuud towfiiq cumar munaasabadda caleemasaarka oo lagu qabtay degmada kamsuuma waxaa goobjoog ahaa salaadiin iyo waxgarad isaga kala yimid wilaayaadka islaamiga ee labada juba ugu horeyn waxaa madasha caleemasaarka ka hadlay suldaan cabdiraxmaan cali cabdi suldaanka beelaha jariirweyne ee labada juba alxamdulilah uma alxamdulilah ilaahay subxaanahu wa tacaala ee mahadiska leh ee maanta maykasa qaybgalnay xaflad macnaha heershe eed insareey oo lasa agaasimi oo dhigadoyta macnaa xafladaas beesha manyaasa sagaal laf iyo ka koobaya sidii haddaayu macnaha nabadoonka ka dhawaajiyey waa beesha macnaha ankamacnaha anka jifa badan ama anka laf badan wey maasha allahu tacaala beesha macnaa maylaye nabadoonka maxamuud tawfiiq cumar siinka aqbalni haddii isiniisheentan wana ila shaqeeyeen haddii ilaahay dhaho su dhowaayane macnaa beesha maylika rabe marka nabadoonka meelilaka duubi ina lanka dhaafne garabyo la roogsido xaaladas laka warqabaado lan gacan eliyo nin adduunyo haysado way hadda adduunyo ma qabsad karo nabadoonka macnaha taakulayn in la siiyo nabadoonka usun maylee nabadoonoo maylikii oo macnaa ummadii kii dooratii oo jifada mayaasa maykiin dooradeena diinga koo dooradeen kitaabkii ilaahay iyo sunnadii rasuulka inaad ku hogaaminto iyo lakiin dooraday cadaaladda inaad ka dadaalo ee garab ceexasha inaadan galne runta inaad ka sheegto wixiiba macnaa xaq eh beeshana maylaka rabe garab istaag nabadoonow ammaanada ina ilaalado haddii ilaahay dhaho dadka weli kiindhiibadan ina ilaalado cadaaladda inaad ka shaqayto dadka macnaha oo macnaa ad nabadoonkan adda kan dhiban kan macnaha daruufaysan inaad ka warqabaato nabadoonkadaasa indardaarame inaad ka dadaalo jufada waxbarashadiye may kalsiinka baraarije ina xoolo dhaqatan xoolo geel lo ari digaag ina isan dhaqatan haddii ilaahay ogolaado taasna buraarujiye may kalsiinka buraarujiye tacbashada beeraha tacbashada beeraha ina kor lan qaado dallaga macnaa beero la tacbado daadayo macnaa la kiyo matoor la saaro la waraabsado nolosha kor in lan qaado macnaa gaalada lan hanqaltaagni insha allahu tacaala intaasna buraarujiye intaasi kadib waxaa kelimaad soo dhoweyn ah madasha ka jeediyey nabadoon khamsa iyo cabdicasiis oo labadaba ka mid ah nabadoonnada beelaha jariirweyne bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa mahad iska leh nan kale mahadley male maysin sheeganee maanta beesha manyaasa xafladi dhigtiya faddaso koob koro ma ah xafladaan xaflad la yaab leh waay bugi gabartiyeesla aragu hayta si halka eye nabadoonka beesha manyaasa ma indirdaarame dadka ku warhaay dadka ku warhaay kormeer dadki adli kiindhiibi tolka kiindhiibian kharashkiinka biyan koron haay ti kalena mayanla mayn sheegase jihaadka ina ka qayb galaan jihaadka farlaleen wa ina gaalaska dhicino gaala milan daarsud kortoo gaalo walba meeto iiba jabti iiba jabti gaala suldaanow nabadoonow gorobka allaha galo dadaali dadaalkin tolki ku duubeen tolki ku duubeen khayr allaha siiyo maysin sheega reer jareer weyna qalbigin fura barwaagadan ka jirtan hansi gaalo masiin ogolo ogsuntan ina oone ambiyaalkin kooyan gaalo nibu bursuden haddana ilaahay noo faji geega nimadoonu ka jirna nima ma nima la sheeg koro maaha ilaahay ka maadiina ku shukriina weli ilaahay dhaho jire gaalo walba ma ato isagna may siin sheegee geedkiisan geed geedkiisan dhisten waraabisa fade la waraabiyo haddii alan waraabinan jeged nabadoonka mayla nabadoonka mayla karawe garabyo la hoogsado ko wala dhis wala dhisaasan beer beer unga shal galaasan unweelan unweelan dhinaankan nan khayaantan isagna nas khayaantan juudi dheera biideen alxamdulilah
awalan may ka maxdiyaane ilaahaya ka maxdiye ilaahayii nicawuuridii oo nimcadan nisii kaasa ka maxdiyaane oo nimco oo dhammaad iyo bilow baan lahayne ikhwa may leeya maanta may urugne nabadoon beel beelaha ka mid ah beelaha jariirweyne beel ka mid aha beesha manyaasa ee mayleya nabadoona sheenteen nabadoon maxamuud towfiiq cumar nabadoonow ka qaadini kisudhowaayane waana maylanaa cadaalad iyo nabad iyo maykilena haddaytay may ahayti nin daa'i ah oo la kasaaw haddana maykilena daa'ilimmadaada weli maruugsina nabadoonow xaaladda caadi xigmeey xaaladda daa'ilimmada aad iyo aadan ka bixinayta haddaytayba maykilena nabadoonow xigmeey xaaladaadana sax maasha allah dadkiisa doorideenana maylena nabadoonka sheentana banaankalanka dhaafne nabadoonka warjanahlaadheeco nabadoonku waxaa waaye idinka sheentan annagana qaadini nabadoonow kila shaqeeyane khaasatan mayle beelaha jareerweyne annagana mayena beelaha jareerweyne ka mid ena laakiin ay shanta shan bara shanta shan bara haddii la dhaho aadan indhaweyta taas shanta shan bara annagaba koondaan ahay beelaha jareerweynena ka mid ena marti sharaftii kalimaadka ka jeediyey xafladdii lagu caleemasaarayey nabadoon maxamuud towfiiq cumar waxaa ka mid ahaa suldaan macalin maxamed cabdi duuba afhayeenka odayaasha dhaqanka ee wilaayada jubbada hoose waxaan rabaa inaan waxyar dardaarmo aan u dardaarmo beesha jarar weyne guud ahaan beesha jarar weyne waxaan leeyahay waxaad ogtiintihiin suldaan khamsa markii laga soo bilaabo kaalintaad ka qaadateen jihaadka waad dareemaysaan waxa lagu cisoobayana waa jihaadkaas ilaahay subxaana wa tacaala uu ina siiyey waxaan marka rabnaa haddii jihaadka lagu cisoobo oo sharaf lagu gaaro oo maanta ay noqotay jifo walba oo jareerweyne ka mid inay suldaan caalim la soo baxdo arrinkaa layskama gaarin ogaanteed lahaada waxaan ognahay suldaan khamsa hadda waa nool yahay wuxuu ahaa ninkii kaalinta qabaaisha ka qayb qaatay ama ka qayb galay meesha la yidhaaha jaamacadda dagaalka ka qayb galu ahaa ikhwa arrinka qof walbaa ku balaaga halka ayuu suldaan khamsa ka qayb galay asagoo raayada u qaadayo beesha jareerweyne talilahi alxamdu walmanna waa laga soo gudbay waxaa doorateen suldaan cabbaas ayaa doorateen min ayna suldaan cabbaas suldaan cabbaas xaguu ku baxay wayattakhida minkum shuhadaa ilaahay baa doortay suldaan cabbaas dhiiggaas suldaan cabbaas ayaad maanta ku taagannahay halkaa beesha jareer weyn ha ogaato dhiiggaas ilaahay inuusan idinka dayicin ogaada horta dhiiggaas suldaan cabbaas ka baxay oo maraykanka xaqdarro uu ku dilay assamca wataaca saaka hadduu suldaan cabdiraxmaan yidhaahdo quumuu ila aljihaad waa inaad jihaadku soo istaagtaan dhammaan beesha yareer weyne arrinkaa waa idin dardaarmaya ikhwa waxaa kaloo idin dardaarmayaa inaad hal noqotaan oo aad macnaha siday idin dardaarmeen inaad mid ahaataan mid ina ahaataan markana codka idinku soo maqan waa kelimadii nabadoon maxamuud towfiiq cumar nabadoonka cusub ee beesha mayaasa ikhwaani fillah allah subxaanahu watacaala ayaa mahad iskale allihii iskaanu kulmi xabladan qiimaha iyo kaayaha leh allahaas ayaa mahad iskale ay kalmeeshaan ka mahad celiye wilaayada islaamiga ee jubbada hoose gaar ahaan degmada kamsuuma makaatibtiya kala duwan angaa mahad celiye mayle martidii meeshan saqeebaltii nabadoona salaadiin iyo marti sharaf dhammaan mayle jazaakum allahu khayran khayr aljaza wa axsana allahu ilaykum wabayada allahu wujuuhakum yaasin la ikhwaani fillah midii kalena beeshii maantani dowradoyta mayle waxay idinka oo siraysitan iyo waxay kala jahartanba ilaahay subxaanahu wa tacaala wax walbu qalbiga ka jira ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kaga hadlaya ilaahay subxaanahu wa tacaala meyle wa asiruu qawlakum aw ijharuu bih innahu caliimun bidaati suduur yaclamu khaa'inata alacyun wamaa tukfi suduur ikhwaani fillah maanta horta idinkay doorataan may in doorateena in ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabshee iyo sunadis iyo jihaadkaana siinka hogaamiyo in doorateena wax kal maanta isin in doorateena male anna siinka aqbali in ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabshee iyo sunadis iyo jihaadkan ina siinka hogaamiyo anna siinka aqbali siinka qaade maanta waxii caalamka socodanaywa aljihaadu fii sabiili illah wa ikhwaani fillah nimcatuljihaadna saaragtan waayo maanta amnigan istiqraarkan iyo geedoon hoostiya fadhiina may ka halni waa nimcatuljihaad wey nimcatuljihaad wey marka qof walbow qorigaa qaado oo jihaadka qaybgal marka beelaha jareerweyne si guud ahaan ma in dardaarime jihaadkan istaagan dhammaantiina jihaadkan istaagan ti labaadna ma in dardaarime beelaha jareerweyne ina waxbarashadan istaagan ugu dambayn waxaa nabadoonka lagu wareejiyey agabkii uu ugu shaqayn lahaa beeshiisa nabadoona kan waa kitaabkii qur-aanka ah ee beesha ku hogaamin lahayd kan waa iga guddoon
tanna waa raayada islaamka oo kalimatu tawxiid laa ilaaha illa allah way ku qoran tahay insha allahu tacaala iyadana guddoona laga rabo inaad beesha aad ka horkaado tanna insha allahu tacaala waa ak insha allahu tacaala waa ak aad rabto inaad gaalada kula dagaalantid isagana guddoona qabo insha allahu tacaala booshkiisii oo buuxana waa kana isagana waan ku wareejin insha allahu tacaala intaa marka waxaa weeye waa wixii gaalada aad kula darin lahayd insha allahu tacaala waxaa intaa dheer furihii gaadhiga wey kana waa furihii gaadhiga oo aan u shaqayn lahayd beesha iyo islaamka aan u shaqayn waaye insha allahu tacaala waxaana leeyahay nabadoon umadheed baa tahay nabadoon maayase keliya ma tihin insha allahu tacaala midaan xisaabtaada ku darso cadaaladda ummadana ku daar insha allahu tacaala adiga الله أكبر الله أكبر الله أكبر
ولله الحمد فجرا في شباب قد أشادوا صحوة waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan qaybihiisii dambe ayaanu isla soo gaarnay maxaan ka naqaan fadliga qofka dhinta isaga oo muhaajir ah waa qaybta afariyo tobanaad taxnaha duruus tarbawi ah oo ay soo jeedinayaan culimaa udiinka wilaayaadka islaamiga haddaba kusoo dhowaada xalqada afariyo tobanaad iyo sheekh abu saciid zaylici alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu wsalam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu fadlu man yamuutu muhaajiran fii sabiili illaah kelimadan waxay ku saabsan tahay qofkii dhintay isagoo ilaahay dartiisa usoo hijirooday fadligu uu leeyahay qaala allahu subxaanah waaladiina haajaruu fii sabiili illaahi huma qutiluu aw maatuu layarsuqannahum allahu risqan xasana waina allaha lahuwa khayru raasiqiin layudkhilannahum mudkhalan yardownah waina allaha lacaliimun xaliim allah subxaanah wa tacaala wuxuu leeyahay kuwii soo hijirooday ilaahay dartiisa kadibna la dilay ama iskooda ay u dhinteen ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu arsaaqi doonaa risqi wanaagsan ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa inta arsaaqda kan ugu khayrka badan waay dadkaas ilaahay dartiisa usoo hijirooday oo la dilay ama dhinteen alleh wuxuu u ballanqaaday inuu gelinayo mudakhalan yardownahu meel la galo ay raalli ka noqonayaan wa ina allaha la caliimun xaliim haddaba aayaddan waxaa ku sugan bushra kariima dadka ilaahay dartiisa u soo baxay diinkiisa u gargaaraya shareecadiisa makaninaya ayaa bishaaro weyn oo allah subxaanahu watacaala kariimka xaggiisa ugu sugnaatay oo ilaahay waxuu u ballanqaaday dadkaas risqi wanaagsan oo iyaga ay leeyihiin iyo madkhal wanaagsan oo raalli ay ku noqonayaan wuxuu alle ugu bishaaray subxaanahu watacaala haddii goobta dagaalka lagu dilo ama ay u dhintaan xadfal anfi inay isku mid ay u tahay fii miisaanihi subxaanahu wa tacaala ama ay ku dhowdahay fadliga iyo karaamada la siinaya aayaddan culimmada qaar waxay tilmaameen sida alimaam alqurdubi raxmatullahi caleyhi oo tilmaamaya sababu nasuulkeedii waxay ahayd markuu geeriyooday saxaabigii cuthmaan ibnu madcuun iyo saxaabiga abu salama ibni cabdilasad radia allahu canhuma ayaa dadka qaarkood waxay dhaheen man qutila fii sabiili illaahi afdalu miman maata xadfa anfihi dadka ilaahay dartiisa loo dilay ayaa ka fadli badan dadka oo jashooda yacni iskooda u dhintay oo aan la dilin aayaddaas markaas ilaahay soo dejiyey culimmada islaamku isku khilaafeen ee musaawaadka almaqtuulu fii sabiili illaah iyo walmeyitu fii sabiili illaahi in la simo labadan qof mid kastoo ka mid ah waa muhaajir ama mujaahid waa jihaadkii ay wada aadeen midna wuu shahiiday midna isagoo waddadii ku socdo ayuu sidiisa u geeriyooday isagoo cadowga hubkiisa aan ku dhicin labadooda isku mid miya ama way kala sareeyaan iyadoo daahiru shariicati ay tusinayso in almaqtuulu fii sabiilillaahi afdal sida qurba u tilmaamaya haddana culimmadu waa isku khilaafeen qeyb culimmada ka mid ah waxay doorteen maqtuulka iyo meyidka fii sabiilillaahi labadoodaba inay yihiin calaa darajatin waaxida min alfadli waalmansila midkan la dilay iyo midka dhintay oo isagoo jidkii ku taagan labada isku darajo inay yihiin iyadoo markaas maqtuulku uu leeyahay masiya dhibaatadii ilaahay dartiis u gaartay oo loo dilay darteed qolo kaleeto culimmada ka mid ana waxay dhaheen waa isku mid wax dheeraad oo maqtuulku uu leeyahay ma lahan markaasaa waxay xujaysteen aayaddan waman yakhruj min beytihi muhaajiran ila allahi wa rasuulih huma yudrikuhu lmowtu faqad waqaca ajruhu cala allah qofkii gurigiisa ka soo baxa isagoo ilaahay dartiisa u soo hijirooday diinka alle iyo rasuulku nusradiisa u soo baxay kadibna geerada ay soo haleesho ajarkiisa ilaahay subxaanahu korkiisa ayuu ku dhacay xadiidkaas waxay dhaheen qofka muhaajirka ah haddii calaa xadfi anfihi u geeriyoodo ilaahay subxaanahu watacaala ajarkiisa ayuu u ballanqaaday iyo xadiidkii ummu xaraam radia allaahu canha daabadeedii ayaa laga legtay daabadeeda ayaa ka dhacday sidaas ayay ku geeriyootay cadowga ma dilin nebi markaas wuxuu tilmaamay dadkii shuhadadii nebi wuxuu ku dhahay anti min alawaliina oo dadkii qeybtii horeeto rasuulku ku daray salalla alayhi wasalam oo shuhadadii ah saas oo kaleeto rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiidkii cabdullahi bn catiig nebi uri calayhi salaatu wasalaam qofkii gurigiisa ka sooba isagoo muhaajir fii sabiilillaahi ah oo kadibna daabadiisa ka dhaco sidaas ku dhinta ama mas ama abeese ay qaniinto sidaas ku dhinta ama iskiisa u dhinta ajarkiisa ilaahay korkiisa ayuu ku dhacay markaan ahay waxay dhaheen nusuustaas waxay tusinaysaa qofka muhaajirka ilaahay dartiisa usoo baxay xataa hadduusan ku geeriyoon hubka iyo habadda cadowga ajarkiisa ilaahay subxaanahu watacaala korkiisa ayuu ku dhacaya culimmada qaba maqtuulka ama midka la dilay inuu leeyahay ziyaado oo waxay xujaysanayaan axaadiid kaleeto markaasay ku soo aroortay calkullin waxaa weeye maqsuudka aan rabno waxay tahay qofka muhaajirka ah mujaahidka ah haddii ilaahay dartiisa u soo baxo haddii cadowga xabaddiisa iyo hubkoodii ku dhacona waxaweye shahaadadii la raadinayo waaye isagoo raadinaya shahaadada oo qalbigiisa ka rajeeyeyna nebi wuxuu u ballanqaaday calayhi salaatu wasalaam qofkii tamaniya ama niyeysta shahaadada oo isagoo dhab ay ka tahay ilaahay subxaanahu watacaala inuu gaarsiinayo mansilata ashuhadaa wa in maata calaa firaashi sidaas darteed salafka radia allaahu canhum waxay ahaayeen kuwo aan u aabiyeelaynin qaab kasto ilaah ay kula kulmaan maadaamuu qad kharajuu jihaadan fii sabiiliillah haddii hal mar aad ilaahay dartiis u soo baxday mujaahid aad tahay cadowga haddii ku dilo ama xadfa anfika haddaad u dhimato ilaahay wuxuu kuu ballanqaaday risqi wanaagsan raalli inuu kaa noqonayo iyo madkhal wanaagsan ilaahay kuu ballanqaaday alimaam ibnu kathiir wuxuu sheegay kitaabkiisa tafsiirka iyo alimaam alqurdubi saxaabiga la yidhaahdo fadaala ibnu cubayd radia allaahu canhu ansaari ayaa wuxuu xaadiray badda laba janaaso labada janaaso mid ka mid ah manjaniiq iyo madaafiic cadowgu soo tuuray oo qofka qof ku shahiiday ayuu ahaa midka kaleetana waa geeriyooday markaan laba qof muslimiinta alla waa la aasayay markaase fadaala wuxuu fadhiistay ee ninkii iskiisa u geeriyooday qabrigiisa markaase waxaa lagu yidhi oo ninka shahiidka ahoo manjaniiga lagu duqeeyey waad ka soo tagtay agtiisa ma fadhiisan markaase wuxuu yihi fadaala aniga uma aabiyeelayo labadoodii good midkan manjaniiqa lagu dilay iyo midkan isagoo mujaahid ah geeriyooday labadoodii good mid kasto ka mid al iga soo saaro aniga uma aabiyeelayo ina allaha tacaala yaquul waaladiina haajaruu fii sabiili illaah humma qutiluu aw maatuu layarsuqannahum allahu risqan xasana wa ina allaha lahuwa khayru raasiqiin layudkhilannahum mudkhalan yardowna ilaahay subxaanahu watacaala saas ayuu dhahay oo aayaddii ayuu akhriyey markaan saas darteed waxaa loogu baahan yahay qofka mujaahidka ah niyadiisa inuu wanaajiyo ilaahay dartiisa in lagu dilo oo niyeyso oo niyadaada kugu jirto adigoo cadowga ilaahay markaas la xisaabtamaya haddii shahaadadii ilaahay kuu qoran waxaa weeye fadiiladii waaye adigoo raadinaya oo hadafkaadu uu yahay iclaa'u kelimatillaah ilaahay kelimadiisa inay kor noqoto haddii ilaahay subxaanahu watacaala nasr ku siiyona waa sharaf cizo waaye haddii ilaahay shahaado ku siiyona sharaf waaye adigoo taas ku taagan haddii aad geeriyatana ajarkaaga ilaahay subxaanahu watacaala korkiisa ayuu ku dhacay waxaan ilaahay ka rajaynaynaa subxaanahu watacaala inuu naga dhigo dadkii mujaahidiinta ahaa oo ilaahay dartiisa u baxay diintiisa difaacay hadafkoodunuu yahay ilaah inuu raalli ka noqdo ilaah inuu naga dhigo innahu waliyu dalika walqaadiru calayh وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa intaaynu barnaamij ka la mid ah ku kulmi doonno waxaynu idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu